aniga waxaa maxamed maxamuuda oo cunuga ayeediisaho wiilkayga dhalay cunuga soosow iigu dhashay shalay waxay ahayd afar saac iyo bar waxay aheeday naagaanan aqoon u lahaynin aan iga qaadatay gudaha soosowna iiga dhumay waxay aheeday cunugaygana soosaan ka rabaa dowladda iyo maxay aheeda waxaan ka codsahaa in cunugayga lay raadsho soosna ka bixi maayo cunugayga anoon amba noloshiis helin amba dhimashadiis aan helin soos ka bixi maayo cunugayga aniga soosaan ku waayay saasaan ku waayay aniga naagtana aqoon uma lahayn meelay ka timid ma aqaan waxay tihi eedda salli aad ku dukadhiisi waxaan idhi salli gabartayda xaw kala jirteen nooga soo qabaan idhi mahiyay aad waxay tihi salli mankaba kacin gabarta waa hurdaysahay waxaan kusoo dukada kartoon eedda kartoonkaas kusoo dukay tihi salaada haddaan aadana haddaan ka imid cunugaygoo maqanan arka hooyada ilmaha dhashay oo miir daboolneed gabar xasaxayaheeda kolmise ku dhacday oo qalal ku dhacay oo haddana shalay cunug lagu soo jiiday eedoo lagu soo jarjaray aniga hooyada aniga hooyada la jirta mihiyo haye cunuga ayayaan aha igaarkaygaa dhala haa waan iga maqan yahay soosowna iga dhuma gudihiisa naagtana aniga ilama jirin oo ma aqaan aqoon uma lihi maxay isaga ka dhigto salaada waxay tiri salaadaan dukaan qof muslin oo bukaan la jirta isaga ka dhigto aniga heeray taa ma ogeyn tuug inay taana ma ogeynin meelay ka timidna ma aqaan saas dhexdiisa joogtee bannaan ka jirta meelay jirta ilaahay og aniga salaad maqribaan aan soo dukana saddexda ragcad aan soo dukana meel kuma leexan waa soo laabtay cunug haddaan imidna meesha waa ka maqan yahay waa qaylshay ilaa waa orday ilaa jidadkan oo dhan aan ku ordo waa qaylshay sooska dhexe niman inta jooga waardiya arxooyi qabta ar cunuggaa layga qaata aryaa muslina waa wax ii gurooba male xataa ilaa saldhigaan ku taga qaylo iyo orod haye saldhiga ribood waa qoray waana halay qabtan waa afarta gees halay aadaan riboodaan qoray waxay eeday waxay yidhaheen soosaa laga rabaa yidhi cunuga soos haa asaa laga rabaa yidhi ya waana la soo wacay isla markaa la soo wacay haa waxayna yidhaheen naagta iday la socotay yidhi naagta iday la socotay ila mana socon naagta allahe ana ka allah ma aqan naagtaani ya ma ii imaan waxay ii sameeyeenna ma jiraan haye saakay iño yimideen ayuu dhaheen war sheeg idheenay warkii unun koo wadnay askar noo keena asayna xirin unun koon dacwood diye boqolayga maqan mala dacweyn asay anigii dacweyn ka war ilmahayga wadaanay waxay geen ciidan ku geeyeen wiilka waxay hada cunuga dhalana cunug lugta jafugayaal waa yaro oo masaakiin eh waxaa lagu dacweeyey qayladaana nagula naca iyo doodaana iyo saasay waxay naga ashgulshaheen ana leeyahay maqan ana dadayga maqan ha maxaana dhib kale ma jiro dowladda in lai raadsho cunugayga amba minow soos ku jiro iyo minow meel kasta mahu ku jiro layaa raajaan rabaa laakiin aniga soos gudihiisa iga dhuma cunuga aniga iyuka shaqaalahooda qabaan ma ogi iyuka waaweyn qabaan ma ogi daday soo adeejiye qaadeen ma ogi wax duurka ka yimid oo beena qabaane ma ogi ha haye hadda nin weyn anta neemid wuxuu yidhi cunuggiida ka dhumay waxay aheeday cunug maa idinka maqan asaan dhaan haa ayaa yidhi gabdhihi dili taga gabdhihi beriga dhow soo fakaay haye nin meesha ku jira waa meesha ka shaqeeya ka warran dulmilow maahana ninkaas cunugayga ya daktarii wuxuu yahay kala ma aqoon aan haan aqaana waaba wareersana aniga dhanba maskaxdayduba tataan maaha ilaa xalay aan ordaayan ku dhahay laba iyo tobanka xalay waxna ma cunin shalay ugu dambaysa waxna cunin shalay aye waa soomanahan kurbaamta tobankay labada saac iyo xala tobankay labada saac waa soomanaha aye wax ii soo gurmadan ma jiraan saas iima soo gurmad dulmi iyo qashqashaad iyo kibira igula igu warrama u haya dadkaygana waxau ku dhuma saasoo ku dhuma